إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh in ka badan toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada maxaas iyadoona dhanka kale gaari ciidan looga gubay duleedka buulo barde oo ka tirsan gobolka hiiraan kooxo burcad ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay gabar aroosad ahayd xilli loo sii gelbinayay gurigeeda ciidamo gadoodsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay xirtay waddooyinka magaalada gaalkacayo qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa aragtiyo ka dhiibtay safarka uu madaxweynaha dowladda federaalka ku tegay dalka maraykanka waxaa saakay weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray saldhigyo shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku lahaayeen gobollada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الراية afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheykh cali maxamuud raagashe cali dheere oo khudbad u jeedinayay in ka badan kun askari oo ka qalinjebiyey xerada tababarka sare ee sayid maxamed cabdulle xasan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dalku marayo abaaraha iyo goodigii uu bilihii lasoo dhaafay warbaahinta la taagnaa xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka videoga oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib islamarkaana la daawan karayo muddo soddon daqiiqo ah ayaa waxaa ka soo muuqanaya guutooyin kala duwan oo ciidamo ah oo ay ka mid tahay hal guuto oo nafurayaal ah waxaana farxaddooda kala qaybgalay mas-uuliyiin iyo culimo uu ka mid yahay sheekh maxamed bishaar cabdikariim salaadiin ay ku jiraan ibraahim shaqcali nuur shaacirulislaam nabadoon maxamed axmed guuleed iyo nabadoon cabdulaahi sahal ansaari iyo saraakiil ciidan dhoolatus noocyo kala duwan ah oo ay ciidamadu sameeyeen kadib sheekh cali ayaa jeedinaya khudbadda oo ah mid fariimo kala duwan xambaarsan ugu horreynna waxa uu ka waramay sababta mucaskarkan loogu magacdaray halgamaagii weynaa allaha u raxmado ee sayid maxamed cabdulle xasan waxa uu sheegay in dagaalkii ay daraawiishi ku jirtay iyo kan maanta mujaahidiintu ku jiraan uu waaqica iyo cadaawaha la wajahayo iska leeyahay wuxuu la dagaalamayey ingiriis wuxuu la dagaalamayey talyaani wuxuu la dagaalamayey xabashida etoobiya wuxuu la dagaalamayey maamul goboleedyo sida kuwa maanta dabaaldhilifka u ah gaalada maamul goboleedyada suu magacaabeen xilligiisii maamul goboleedyaa jiray ingiriiska kuwa uu leeyahay kuwa talyaaniga raacsan kuwa waxa weeye gaalo kala raacsan intaba etoobiya xabasho raacsan intaba waa jireen intaba waa la dagaalamay waxaa jiray qabaa'il gaalada u ah maxay nacamleeyaan dabaaldhilif u ah gaalada xiriir iyo heshiis kula jira sida maanta ay u jiraan qabaa'il gaalada maxay dabaaldhifo ay adduunka uga jiraan marka waxaad mooddaa wakhtigii uu joogay iyo marxaladdii uu joogay iyo marxaladdeennu inay isshabbahdo wuxuu sheegay in dalka ay shisheeye ku soo duuleen jihaadkuna waajib yahay oo culimmaduna ku ijmaaceen duluucda khudbaddiisa waxa uu uga warramay xaaladda uu dalku marayo wuxuu xusay in shisheeyuhu ay caado ka yeesheen inay hadba dhowr sannadood kadib cusboonaysiiyaan madaxda dowladda federaalka kadib markii ay fashilmaan haddana ay soo celiyeen xasan sheekh kaas oo markii la doortay durbadiiba la kulmay safiirka maraykanka ee soomaaliya kadibna ku dhawaaqay inuu mujaahidiinta la dagaalamayo sheekh cali ayaa sababta arrintaasi ku qeexay inay tahay la dirirka shareecada islaamka boobka dhaqaalaha geyiga iyo ilaalinta badqabka shisheeyaha waxaase uu si gaar ah u ifiyey arrinta siyaasiga ah ee uu xasan sheekh ka leeyahay goodiga hadafkuu leeyahay muxuu yahay marka warkaan markuu sheegayo hadafkuu leeyahay waxaa weeye kow inuu horta ku mideeyo xubnaha dowladda riddada ah ee kala qaybsan ilaa iyagaa kooxa kooxa kala haya indhahi- indhaha warbaahintana uu ka jeediyo khilaafaadka ba'an ee dhexdooda yaalla wuxuu rabaa inuu xal ugu raadiyo qaybsanaanta ka jirta taliska milateri ee kooxda riddada meeshana kaga saaro kala shakiga xidida- xididaystay ee ka dhex taagan sirdoonka murtadiinta intaasi kadib waxa uu ka warramay mowqifka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ee ku aadan hanjabaadda xasan sheekh waxaan kelmad u dirayaa walaalaha mujaahidiinta ah waxaan leeyahay guutada walaalaha ee sishaadiyiinta ee boorkooda uu halkan iiga muuqdo waxaan leeyahay jazaakum allaahu khayran waxaad naftiinna iyo dhiiggiinna aad ku difaacdeen xormada kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala xurmada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xurmadda ummadda muslimka ah iyo muqadasaadkooda ayaad naftiinna iyo dhiiggiinna aad ku difaacdeen si guud waxaan leeyahay ciidamada mujaahidiinta anwaacdooda kala duwan oo dhan kuwa hadda horteeda fadhiya oo dhowrka katiibaa kala duwan isugu jira iyo kuwa maxay heeday hadda fu- fu- een, suquurta iyo furamaha ku aadanba dhammaantiin ma waxaan leeyahay waxaa tihiin difaacii diintan iyo dadkan muslimiinta ah iyo dalkooda iyo khayraadkooda idinkaa difaac u ah xasan sheekh iyo waxaa la socona waxaan leenahay een, dhaarta aad dhaarateen ha noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhaartu waxaan leenahay waa unootaada hadalku waa noo midkaada marka qoladan soo harta yaa la arki doona markay halkaa joogto waxa uu sheekh cali dheere diray fariin far waaweyn ku qoran waxaan ugu baaqaynaa marka dhammaan dadka ag deggan ku ganacsada gawaarida iyo baabuurta ag dhigta u sheeka taga goobaha cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta daaliilku u ah ay ku sugan yihiin ama ay deggan yihiinba ama ay ku shaqaystaan ama ay gabaad ka dhigtaan inay ka fogaadaan inay ka fogaadaan oo ay aad iyo aad uga cararaan gaalada ka noocyada kala duwan iyo murtadooda- murtadiinta noocyadooda kala duwan dhammaantood waxay noo yihiin hadaf mashruuc ah oon allah subxaanahu wa tacaala aanu ku caabudayno ayay noo yihiin dilkooda iyo waxa waye qarxintoodu marka ha laga fogaado kelimadiisa ayuu sidoo kale uga warramay arrimo waaqici ah oo ay abaaruhu ka mid yihiin marka la eego duulaanka lagu soo qaaday dalka wuxuu xusay in shisheeyuhu ay dadaal badan ku bixiyeen kala qaybinta ummadda walaalaha ah kadib markii ay u keeneen nidaamka loo yaqaano federaalisamka oo micnihiisu yahay in qolo walba inta loo ooday lagu gumaysto waxa uu ka digay isku dayo taa barbar socda oo ah in shisheeyuhu ay soo baritaaraan qabiil ama jufo islamarkaana ka hor keenaan mujaahidiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu naga reebay inaanan garab iyo gacal midna aanan ka dhiganin gaalada iyo gaalada inta raacda cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala inaanan gacal iyo garab midna aanan ka dhiganin oo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa cadowgayga iyo cadowgiinna awliyaa ka dhiganina cadowga alle iyo cadowgeennuna waa gaalo waxaan allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka inoogu caddeeyey ruuxii ama kooxdii ama qabiilkii garab iyo gacal ka dhigta gaalada wilaayana siiya inuu iyagaa la mid yahay iyagaa inuu la mid yahay uu ku xugun yahay adduunka iyo aakhiro intaba oo aakhirana lala soo bixin doono adduunkana masiirkoodu uu isku meel ku dambayn doono ilahi wuxuu ihi subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa- laa tattakhiduu alyahuuda waاnnasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahu minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma الظaalimiin wuxuu carabka ku adkeeyey inay la socdaan oo meel walbaahi ku beegsan doonaan dadka ku lugta leh ololayaasha shisheeyaha ee ku aadan in la soo celiyo maleeshiyo beeleed iyo isbaaroleydii horey looga nadiifiyey dhulka ugu dambayntiina wuxuu dadka muslimiintiihi u rajeeyey lib iyo guul waxa uu sidoo kale guud ahaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu baaqay inay dowrkooda qaataan si kastaba ha ahaatee ee kelimadan ayaa lagu macnaynayaa mid ku soo aaday waqti munaasab ah lagana jeediyey goob munaasab ku ah taasoo ah xero tababar oo weyn oo ay leedahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka xasan sheekh uu hanjabaadiisa ka soo duubay isaga oo ku sugan dalalka turkiga iyo maraykanka
allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu walciz سوانا من سوانا
in ka badan toban askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo culus oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada maxaas ee gobolka hiiraan iyadoona dhanka kale gaari ciidan looga gubay duleedka buulo barde warkan waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir mar kale dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo taageero ka helaya diyaaradaha maraykanka ayaa ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan kaas oo khasaaro badan lagu gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo ceeljiqow ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay in ka badan toban askari sida aan xogta ku helnay deegaankan uu dagaalku ka dhacay islamarkaana jabka culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa wuxuu hoos tagaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan sidoo kale rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku burburiyey gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa qaraxa lagula eegtay duleedka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii uu qarax u haleelay waxaana ay warku sheegayaan in ciidamadii saarnaa gaariga la qarxiyey ay u qaybsameen dhimasho iyo dhaawac dagaallo ay gadaal ka riixayeen shisheeyaha ayaa waxay maalmahan ka socdeen qaybo ka mida gobolka hiiraan waxaana khasaare ba-an lagu gaarsiiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kooxo burcad ah ayaa magaalada muqdisho ku dilay gabar aroosad ahayd xilli loo sii gelbinaya gurigeeda sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed ciise magaalada muqdisho waa ay dhigbaxaysaa subax walba oo dhalata waxaa laga soo calaamadeeyaa dhacdooyin arxandara ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ah farxad isku bedeshay tacsiyo iyo murugo koox tuuga ah ayaa waxay dil u geysteen caasho daahir oo ahayd caruusad loo gelbinayay gurigeeda koox tuuga ah ayaa wadada u galay waxayna ku rasaaseeyeen gaarigii lagu gelbinayey halkaas oo ay ku dhimatay gabadii caruusada ahayd halka ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale haddaba gurigii laga faraxsanaa saacada ka hor ayaa isu bedelay murugo gabadha dhimatay walaasheed ayaa ka warbixinaysa sida ay wax u dhaceen anagoo soo socon waxaa ladhahay xaafadeen inuu xaafadada loo golbiyo aan rabno aa jidkaan aa dhibkaan ugu qabsaday tuugo oo jidka rorogtooda ka dhaceysa ahayd annagoo meesha kasoo socono micnaha meesha ka imaanay oo mootada saaran istaagayna dheheen xabaday kadib nagu fureen istaagadaa horreysay sii istaagayna xabadaa way nagu fureen haa bukiyaraa ka imaanay gabarta cilaana u soo saarayna waxaa rabna inaan xaafadeeda u galbino gurigeeda aa geyno jidkaa kusoo socona tuugay ahayn jidka inoo istaagan istaagan dhaan istaagga istaagayna xabaday hore nooga fureen dabaa kasoo tagna anaka baabu gawaariga kasoo raacna xabado kale aa yeereen inuu wiilka dhammaystira maleehaaya laakiin waa ka badbaadna wiil kalena isbitaalka lasoo qaad anagana isbitaalka iska soo aadna wax kaleetoo dhacana ma maqlin iyagana waa fakadeena la yuusuf muusaa la dhahaasi waxaa la dhahaaya meesha is- gaariga isla saarneen asigana wuu ku dhaawacmay xabada koo waayadaa wuu ku dhacdaasi qof kaleeto maye labadaas lay ku dhaawacmeen sidoo kale hooyada dhashay gabadhii caruusada ahayd oo dhimatay ayaa iyadana dhankeeda waxay tidhi gabadhayda horta waa iga dhimatay allaha u naxariisto qabrigeeda in jinna jinnan ugu duceeyey laakiin gabartayda gacanka gardaranaa dishay niman tuugaaha jidka u gala iyadoo caruusada oo bukiyeer kasoo socota oo markaas la galbi rabay habeen ayay aheeday laba saac caasho daahir xasana la yidhaah gurigeeda markaas loo gulbilayo in ninkeeda loo geeyaaba la rabayba marka iyada iyo iyo wadaadkayga marna abtigeed ahayd marna aabbaheed ahaa iyo ayadaa ay- as- wadaadku waa ku dhaawacmay iyadana waa tii alla rabiyaa u imaada mahana marka in gabadhayda xaquuqdeeda iyo inaa laygaga istaan qofkii dilay iyo xaquuqdeeda ciidamada dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan u dila dadka reer muqdisho ayaa aad u sii kordhaysa taas oo sababtay iyadoo aysan jirin cid la xisaabtamaysa ciidamo gadoodsan ayaa saacadihii lasoo dhaafay xirtay waddooyinka magaalada gaalkacyo maxamed muude abuu muslim ayaa warkan inoo faahfaahinaya
maleeshiyo beeleed ayna ka mid yihiin kuwa dowladda federaalka ayaa doonaya in ay isbaaro dhigtaan waddada gaalkacyo maleeshiyadan ayaa dalbaday in si qabiil ahaan ah loogu sharciyeeyo isbaarada halka qoorqoor uu doonayo in qaab maamul ahaan ah loo dhigo isbaarada walaalow awood qaybsigana wuxuu tegay meesha ugu hooseysa hadday galmudug tahay iyo hadday kasii hoos tahayba waxa ay iyagu rabaana u cad laakiin waxa meesha yaallaa in badan ma arkayaan gaalkacyo saakay ee laba boqol oo kilomitir oo dhan walba baahida taalo dad iyo dunyaa qof indhihiisa ku arkaayo waa dareemi karaa ee colaadaha jirana waxay la wadaagtaa soomaaliya khaasatan galmudug gobolkana dheeraad bay usii ahayd ee saakay nasiib daray ku tahay lix iyo toban sano kadib in la sheego in wadda go-an tahay ee gaadiidkiyo xaniman dadka maanta wadooyinku ku xiran yihiin oo laga yaabo boostaaso toddoba boqol iyo konton u jirta iyo muqdisho toddoba boqol iyo konton u jirta inay ka yimaadeen oo safar ah oo marti ah maleeshiyada ayaa xirtay waddada dhanka koonfur ugu baxdo gaalkacyo waxaana saacado badan halkaasi ku xayiran gaadiidka safarka ah ee dadweynaha qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa aragtiyo ka dhiibtay safarka uu madaxweynaha dowladda federaalka ku tegay dalka maraykanka iyadoo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu weli ka dawarsanayo qaar ka mid ah dowladaha caalamka oo ay ka mid tahay maraykanka islamarkaana uu horay u cilaamiyey inuu la dagaalamayo mujaahidiinta ayaa waxaa aragtidooda ka dhiibtay dadweyne kala duwan oo ku sugan jubbooyinka iyo shabeellaha hoose waa kuwan qaar ka mid ah dadkii aragtidooda ka dhiibtay arrinta uu ku dhaqaaqay xasan sheekh maxamuud xasan garguurte oo maanta ragga mujaahidiinta islaamka oo ku iclaansaday dagaalka runtii macnaha xageed waa qadiyad aada u fog waana qadiyad runtii xasan garguurte aad iyo aada looga filahayo maanta mujaahidiintu macnaha xageed marnaba xageed kama jajixin macnaha warkiisa insha allahu tacaala hadda xukunka wuxuu haystaa muddo taqriiban afar bilood ayuu xukunka haystaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuu duleeyey wuuna jebiyey kow markii uu wadanka qabsaday ee xukunka loo dhiibay wuxuu markii ku dhawaaqay inuu soo afjiri doono ee nimanka is- diinta u taagan soo afjiri doono marka waxaan dhahay xasanow horena shan sano ayaad xukunka u haysatay waxbana waa aad qaadi weysay rag badanna macnaha aad waad soo hubaystay oo dagaalkii ruunargood oon ognahay raggii aad ku soo hubaystay insha allahu tacaala sidii meesha loogu galay ee loogu xasuuqay ma waana qaadatay xasanow haddana maanta waxaa isku dayaysaa dawarsi shisheeye inuu wax kuga qaban karo xasanow waxaan leenahay dawarsi shisheeye waxba kuma qaban- kuma qaban karaan waxaana u matagraan diintan ilaahay sub- xasan garguurtow adigoo hadda ka hore baktiga u sujuuday waan ku ognahay waxba kama qaadi karno islaamka inta ha carbisan oo islaamka u dagaalamaysa oo ciidamo ah waad arkaysaa hadda ma aragtaa ilaahay idankiisa loo qoraalila ee safaf safaf dheerdheer bay ku jiraan dhallinyarada soomaaliyeed ee islaamka ah oo islaamnimadu ku abtirsada waad og tahay gaalada saliibiyiinta waagii laga soo bilaabay ina cabdilla xasan laga soo bilaabay sheekh xasan barsan laga soo bilaabay sheekh axmed culusow intaas way soo dagaalamayaan meelo badan baa lagu jibiyey anana kuwii unbaana dhalay islaam xaq ay baan nahay ilaahay kaalmadiisa idanka hoos uma dhiga doontii biidnillaahi kariim insha allahu ilaahay idankiisa sidoo kale haweenka ayaa ka mid ah dadka aragtidooda ka dhiibtay xasan sheekh iyo tuugsiga uu ka wado waddamada reer galbeedka waxayna sheegeen in kuwa uu tuugsanayo ay yihiin kuwii horay loo jebiyey oo iyaguba tabar u waayay mujaahidiinta arrinta gurguurta xasan gurguurta xasan sheekh maxamed midkaan la yidhaahdo oo ridada soomaaliya madaxda u ah oo tegey maraykan ee ka codsanaya inuu mujaahidiinta soomaaliya uga gargaaro waxaan leenahay annagana wax ilaahay looga mahad celiyo waa waxayna ku muujinaysaa doqonnimadiisa soomaalidu waxay dhahaan nindaad qaaday xumbo cuskay tabartii ka dhammaatay maraykan oo isagu meel walba ku jabay oo dunidoo dhan u ogaatay inuu maraykan jabay oo soomaaliya xataa mar hore yidhi ciidankayga waa kala baxay waan ka tegey maraykankii sidaas haya jabay caalamka dhan ogaaday oo hadda caalamka oo dhan wada fiirna qof walba inay isku taagto ay diyaar u taha asaga maraykan naftiisa gaal iyo muslimba aan cid ka heebaysaya jirin ayuu wuxuu isku dayay maanta inuu yiraahdo kaale iga gargaaro muslimiinta iga celi hadduu maanta baryaayo hadduu maanta baryaayo maraykan oo meel kasta ku jabay uu maanta gargaar iyo maciin weydiisanayo alxamdulilah ilaahay amaad ku sugan waa ducfiga iyo waxa haysta ducufnimada haysata iyo tabartarada haysata ayay na tusinaysaa waxaan u xubeynayaa hooyigii jannada mujaahidiintan halgamaya xubkooda sida hareeraan geliya oo jihaadkan ka horsanayn oo hooyigii jannada ilaah xooro lacaynta sii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa hadda ku sugan dalka ingiriiska wuxuuna u joogaa inuu ka qayb galo aas la sheegay in loo sameynayo boqoraddii ingiriiska ee itoobiya u gacan gelisay dhulkii soomaali galbeed waxayna dad badan isweydiinayaan falka uu ku dhaqaaqi doono xasan sheekh maadaama dadku ay arkeen isagoo u rukuucaya ciidamo dhintay oo kenyaati ah halka warkaas aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iminkana waxaa saakay weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo xalay weeraro ku qaaday saldhigyo ay shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku lahaayeen gobolada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka waxaa halkan mar kale kasoo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala walayada islaamiga ah ee baay ayaa saaka aroortii hore ku qaaday dagaal culus fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo khasaaraha gaaray ciidamadan lagu weeraray goofgaduud buurey weli faahfaahin dheeriya kama aanaan helin sidoo kale ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala silsilada weeraraa ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose kuwaas oo beegsaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka goobaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalka ku qaadeen waxaa ka mid a saldhig ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugnaayeen deegaanka shalaambood isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen saldhig sidaas oo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ugandheeska kuwaas oo ku sugnaa deegaanka danaw saldhigyada ay weerareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ciidamada shisheeye ay ku sugnaayeen waxaa ka mid a dagaal kale oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka buurcalow ee hoostaga magaalada baraawe halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada ugandheeska howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xale ay ka fuliyeen gobolka shabeellada hoose waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday fariisin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen buundada jannaale gobolka jubbada hoosena rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa